فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور باسم bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulantii wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawana waxaad ku dhegaysa doontaan shakhsiyaad ganacsato ah oo boob ku haya dhul ku yaala duleedka muqdisho haddaba maxaa ka jira in dhulkaasi ay leeyihiin agoon isla markaana ganacsatada ay doonayaan inay ku daraan dhul dan guud oo dowladda federaalka xilligan ay gacanta ku hayso barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan milkiilayaasha gawaarida xamuulka ee ka shaqeeya dekedda muqdisho oo ka cabanaya shirkado ka shaqeeya dekedda kuwaas oo qaato lacago xad dhaaf ah qaar ka mid a milkiilayaasha oo warbaahinta la hadlay ayaad maqli doontaan jufada macalin dhiblaawe oo ka mid ah beesha wacaysle oo kulan la qaadatay wilaayada islaamiga ah ee galgadood iyagoo mujaahidiinta ku wareejiyey shan iyo toban neef oo geel ah khudbadihii laga jeediyey kulanka ayaad dhegaysan doontaan xubinta caafimaadka iyo wararkii ugu dambeeyey ee arrimaha caalamkana kama marna waa mar kaliyo dhuuxa
الظلام هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa habeennimo talaada ah saddex iyo labaatanka bisha labaad sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga ah waafaqsanna lix iyo labaatanka bisha siddeedaad sannadda labada kun iyo afar iyo labaatanka ee miilaadiga ah aan ku bilowno barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee arrimaha caalamka waxaa isku soo duway oo soo jeediyey aalaaba waryaheena cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir duqeyn aad u xoogan ayaa waxay ciidanka yuhuudda ka geysteen magaalada khaza waxaana halkaasi ku shahiiday shan ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan sidoo kale duqeyn xoogan ayay ciidamada yuhuudda ka geysteen xerada shaadiya ee galbeedka marinka khaza waxaana halkaasi ku shahiiday toddoba ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale sidoo kale duqeyn ay ciidamada yuhuudda ka geysteen waddada shuhaadaha ee magaalada khaza waxaa ku shahiiday shan ruux halka ay ku dhaawacmeen shan iyo toban ruux oo kale kanaalka laksa alfadaa'iya waxauu sheegay in ciidamada yuhuudda ay duqeeyeen madrasada alciz ibnu salaam waxaana halkaasi ku shahiiday laba haween halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u tiro badan wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka khaza waray soo saartay waxay ku sheegtay in ciidamada yuhuudda ay ku kicin in ka badan laba dhacdo xasuuq wuxuuslimo ah afar iyo labaatankii saacaynu soo dhaafnay waxaana xasuuqani ku shahiiday dad gaaraya soddon iyo saddex ruux halka ay ku dhaawacmeen lixdan iyo lix ruux oo kale xasuuqan ayaana waxaa inta badan martigelinayey qaar ka mid ah deegaanaday ku nool yihiin dadka qaxootiga ah in ka badan toban ruux oo etoobiyaana uu ku dhintay xeebta badda cas xeebta badda cas ee dalka yemen waxaa ku degatay dooni ay la socdeen shan iyo labaatan ruux oo tahriibayaal ah waxaana halkaasi ku dhintay sida ay warar ku sheegayaan ugu yaraan saddex iyo toban ruux oo etoobiyaan ah halkana la yeegeedhina lagu laayay tobanaan ruux oo kale hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan waxay ugu yeeraan socdaalka caalamiga ayaa waxay warbaahinta u sheegtay in doontaanay saarnaayeen dad u kala dhashay dalalka yeman iyo etoobiya doonidan uu ku qalimatay gobol ka tirsan dalka yemen ayaa waxay warbaahinta soo warinaysaa in meydadka koo iyo toban ruux oo rag ah iyo laba dumar ah laga soo saaray biyaha isku xidha gacanka cadmeed iyo badda caas waxayna wararka intaa ku darayaan in afar iyo toban ruux oo ay ku jiraan laba ka soo jeeda yemen la laayahay taariibayaasha ka soo jeeda etoobiya ee doontani la degtay ayaa ka soo ambabaxay waddanka jabuuti ma ahan markii ugu horreysay oo dhacdo tan la mid ah laga soo tabiyo xeebta dalka yemen dhowr jeer oo hore ayay sidan oo kale dad ka soo jeeda etoobiya dooni kula degtay xeebaha waddanka yemen halkaasoo ay ku dhinteen tobannaan qof halka kuwo kalena lagu waayey biixidhan ku yaala suudaan oo dumay iyo khasaare nafeed oo ka dhashay wasaaradda caafimaadka ee dalka suudaan ayaa waxay sheegtay in biyo xidhan ku yaala waqooyiga dalkaasi uu dumay kadib markii roobab mahiigaan ay dalkaasi ka deen waxaana roobabkani mahiigaanka ka dhashay siday wasaaraddu sheegtay daadad iyo fatahaado waaweyn bayaan ka soo baxay xafiiska wasaaradda ayaa lagu sheegay in biyo-xidheen kaarabaad ee magaalada boorta suudaan ay ku dhinteen afar ruux halkii ay guryo badanna biyaha qaadeen wakaaladda wararka ee suudaan oo soo xiganaysa mas-uul goobta ku sugan ayaa sheegay in laga cabsi qabo inuu kordho khasaaraha nafeed maadaama aysan jirin gargaar loo fidiyey dadkaasi sidoo kalena u halkaasi oolin agabyo badan oo wax looga qaban karo biyo-xidheenka dumay dhacdadan ayaa ku soo beegmaysa xilli dalka suudaan uu ka holcayo dagaal lagu hobtay oo u dhexeeya ciidamada milatariga ee suudaan iyo xoogaga fallaagada ee lagu magacaabo r s f maamulka yuhuudda oo caalamka u sheegay inuusan diyaar u ahayn inuu dagaal la galo ururka shiicada ee isku magacaabay xisbullah maamulka sahyuuniyadda ayaa waree soo saartay ku sheegtay inaysan diyaar u ahayn in xilligan ay dagaal buuxa la gasho ururka shiicada ee xisbullah ee taageerada ka helaya dowladda iiraan arrintan ayaana waxay maamulka yuhuudda ku sheegtay warqadii u dirtay waddamada reer galbeedka iyo qaar ka mid ah waddamada dhacabariga dhexe wargees ka soo baxa dhulka maamulka yuhuudda ee xooga ku haysata ayaa sheegay in yuhuudda ay caalamka ka codsatay inay qaboojiyaan xiisada ka dhex xaloolsan maamulka yuhuudda iyo ururka shiicada ee xisbullah isku magacaabay warqadda ay maamulka yuhuudda u dirtay waddamada reer galbeedka ayaana lagu sheegay inaysan doonaynin in dagaalka ay ballaariso gobolkan oo isla wada qarxo ururka shiicada ee isku magacaabay xisbullah iyo maamulka sahayuuniyadda ee xooga ku haysta dhulka muslimiinta ee falastiin ayaa sideeddii bishii oktoobar ee sanadkii tegay bilaabay inay gantalle isku weydaarsadaan deegaanada dhaca xuduudda dalalka falastiin iyo lubnaan tani ayaana gobolka ka abuurtay cabsi laga muujinaya in xiisada labada dhinac ay isku badasho dagaal goboleed taasi oo ay qeyb ka yihiin dowladaha maraykanka iyo iiraan wadahadalladii ka socday alkaahir ah una dhexeeyey muqaawamada iyo yuhuudda oo fashil ku soo idlaaday wadahadalladii xabad joojinta khaza ee xadii ka sii socday dalka masar ayaa natiijo la-aan ku soo dhammaaday kadib wax tanaasul ah oo kooxaha muqaawamada iyo maamulka yuhuudda aysan ka samayn qodobadii ay ku gorgortamayeen khaliil alxaya oo hogaaminayay wafdigii muqaawamada ayaa xalay laga qaaday magaalada alkaahir ah ka gadaal markii ay kulmo la yeesheen dalalka dhexdhexaadiyayaasha islamarkaana lagu wargeliyey in yuhuudda ay ku adkaysatay in ciidamadeeda ay sii joogi doonaan xuduud beynaadka u dhexeeya marinka khaza iyo waddanka masar wakaaladda wararka ee royters ayaa saraakiil masaariya ka soo xigatay in wadahadalladu ay soo idlaadeen xilli aan wax heshiis ahi la gaarin sababtuna ay tahay in maamulka yuhuudda iyo kooxaha muqaawamadu ay ka hor yimaadeen inay aqbalaan tanaasulaad ay soo jeediyeen dalalka dhexdhexaadiyayaasha sargaal sare oo ka tirsan xafiiska siyaasadda ee kooxaha muqaawamada ayaa sheegay in yuhuudda ay diidan tahay in la fuliyo waxyaabihii ay labada dhinac ku heshiiyeen labadii bishii julaay intaas ayaan caawa dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa wararka caalamka
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم hagaag markaana waa xalqada laba-iyo labaatanaad ee xubinta caafimaadka oo ah laba aad ku dhegaysataan barnaamijka dhuuxa waraysyada ee warbaahinta alfurqaan xubintan waxaa soo jeediya doctor qorax abdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ee ka howlgala isbitaalka guud ee degmada jilib أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor su-aashan oo uu qof dhegaystayaasha ka mid ahna soo gaarsiiyey waxa ay leedahay maxaa u sabab ah biyo degdega ku yimaada ragga maxaase tale ah oo aad ka bixin lahayd arrintan bismillaah waa mahadsantah biyo degdega ama waxaa loo yaqaano berimajua ejaculation laba nooc ay u kala baxdaa mid waa acquired midna waa lifelong acquired waxaa laga wadaa qofkan markii hore uu guurka bilaabayay ilaa muddo uu fiicnaa waxaan dibbe uga soo kordheen midna waa lifelong maalinku guursada ilaa haddu saas ku yahay markii la leeyahay berimajua ejaculation qeexitaanadeeda way badan yihiin marka waxaa la dhahaa waa qofkii oo biyihii ka imaadaan ama menidii ka imaado hal daqiiqo gudahood buugta qaarna waxay leeyihin saddex daqiiqo iyo wax ka yar marka waxyaalaha kale waxaa ka mid a waxaa soo socda walwalka stress masturbation ama caada siriya wax loo yaqaano ama gacanta oo ragga iskaga keenaan biyaha chronic disease such as hypertension and diabetes dadka sokortii dhiigkarka qaba oo kaleeto waa u nugul yihiin h qof da-a oo kaleeto waa u nugul yahay uti urinary tract infection waa u nugul yahay qofkaas ama wuu isku arki karaa Eh, lack of access qofka hadduu alimita la-aan fadhiga u bato oo isku arki karaa obesity qofkii oo xad af u cayilo Eh, anxiety waxa loo yaqaan ama walaaca ama cabsida iyadana way keentaa marka talada ummadda aan siinaya waxay tahay hadday isku arkaan calaamadahan hadda aan soo sheegnay inay dhakhtarka aadaan iyaysana ka xishoonin dhakhtarka u sheegaan waxaa keenay ilaa sabab badana keenaan dhahnay waxaan kula talinaa ummadda inay qaato cunto dheelitiran qalmiyeeto sameeyaan Eh, gogasha markii la tagayo oo kaleetana ama in ayadoo la nasto oo kaleeto gogasha la tago qofkii daalan inuusan gogasha macnaha wax- uusan gogal sameynin qofkii oo nastay oo daal dhamaystay inuu gogasha tago haddii uu qofku isku arko calaamadaha UTI-ga inuu dhakhtarka aado sida kaade balbalka cuncunka hadduu isku arko ragga taas ku badane waa inuu dhakhtarka u tago Eh, dadka cudurada la noolaada qaba sida sokorta dhiig karka inay iska koontarolaan cudurada- cuduradaas si aysan ugu soo gudbin primajua ejaculation maasantiin
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم markaana muqdisho dhulku yaala garasbaali oo dhacda duleedka muqdisho ayaa waxaa boob ku haya shakhsiyaad ganacsato ah oo raba inay dhulkaas u boobaan dowladda federaalka siday warbaahinta u sheegeen dadka milkiyada dhulka sheeganaya waxa ay tilmaameen in dhulka ay leeyihiin agoon ganacsatadana ay doonayaan inay ku daraan dhul dan guud ah oo dowladda federaalka xilligan ay gacanta ku hayso dukumiintiyada saxda ah ee dhulka ayay sheegeen inay iyagu haystaan waxaana ay dowladda federaalka ugu baaqeen in haddii ay ka qaban weydo shakhsiyaadka ay soo dirsatay ay iska dhicin doonaan in nin la yidhaahdo nuur cali warsame uu warqado foojariya u soo goosto oo uu yidhaahdo anaa leh ee dadna ayadoo maxkamadihii xiran yihiin xilligay fasaxa ku jireen oo fasaxa gelayeen warqad inta loo soo madmadoobeeye uu yidhaahdo nin hebelaa ka soo gatay waa adduunye gaddoon soomaaliyahay caddaalad waxaan ahaynoo wax ku s- socon karaan ma leh heer waxaa la marayaa qofkiiyo socdo la yidhaha anaa leh qofkan war ilaahay ayaa wax leh kanna annagaa allana makaniyey waxaan ka digaynaa nuur cali warsame nin guri muraayada ku jira dhagax ma tuuraa la yidhi dhulkan annagaa iska leh dukumentigiisi waa ka halkaas yaalla waa kuwaas dukumentigiisii xukunkii maxkamaduhu waa kuwa halkaas yaalla ankii aad nagu dacwaysay adeer si qaldan haddii xoolahaada aadad uga gadatay min fadlakum ka doono waxaadii laakiin kanu annaga iibna nagama ahan ka cidnana ka yeeli mayno een, cidnana uga hamramayno uga baqi mayno waxaan u sheegaynaa dowladda waxaan u sheegaynaa madaxda dowladda meeshaan dhibaataa ka soo socota dadka qaar ee tujaarul xarbigaah waxay wadaan in ummaddu islaydo waxay qayb ka tahay amni darrada ka socota magaalada in dadku islaayo ay qayb ka tahay billah calaykum waxaan codsanaynaa nuur cali warsame waa ka ashtakoonnay qabiilaan uga ashtakoonnay qoys jufa hoosaan uga ashtakoonnay nabadoonkiisaan uga ashtakoonnay isagaan hor fadhiisanoon ka ashtakoonnay Ha- halla ha nala ka qabto haddaan nala ka qaban dowladdu ha isku kaana fasaxdo dhulkan agoontu leedahay waad u taqaaniin een, inaad ku markhaati furtaan marka hore cidda iska leh marka labaadna waxaan rabnaa maxkamaduhu ha- hadda ka hor foojariyay xukumeen annagu waxaan haysannaa een, dokumentigii xalaasha ahaa oo dhulkaas uu ku soo baxay waxaan oggolnahay meel fagaaraa in nala keeno waxaan oggolnahay hay-adaha ku shuqulka inay baaraan waxaan oggolnahay meel kastoo eh, dokumentigaas la geeyo in walba halkii muxuu ahay eh, laga saxo laakiin ha- waxaanan oggolayn foojeri iyo xukun habeenimo ma oggolin waxaan leenahay nuur cali annaga qabiilna naguma dhici karo dadnama kana nama dheera laakiin dowladda iyo cadaalad darro nooga helin oo markay u yaraato ay tiraa waa kaas iska dhac markay ciddii wax laga qaato laakiin cadaaladdarra gacmaana la kugu qaban annaga dhulkannaga annagoo degan ayaa nuur gatay sifa aan sharciga baalmarsa ku gatay Eh, waa soo gatay yidhi waa sida oo hadalkiisa cabdirasaade wax lamid waraa ka soo qaatay markay notaanyo ma awo cabdirasaade wax ma dhaanto ma- ma awoodo inay dhul aan ay qofkii milkiilaha laga wareejin oo milkiilihii gacanta ku haysa oo dukumentiisa laga haysan inay gadato nuur waxaan leenahay ciddii wax kaa gaatay haddii wax kaa maqan yihiin u daalaco annagana nabadgeli Eh, ma ahin dad is- isku dhaca ama isdulmiya nuurow waa lagaa xusho ha naga xusho ay sheeganayaan ay leeyihiin waa leenahay waxaa ku jira dhul dowladeed oo waxaa ku jira dhul dowladeed oo maaragtay muctarif oo la yaqaano oo wakaaladda een, falkaha iyo eh, maaragtay iyo iyo iyo faleenka ay leedahay oo annaga jihada gal- maaragtay bari naga xiga waxaa kaloo jihada galbeed annaga naga xiga warshada isbo- warshaddii eh, cadceeda annaga jihada kale naga xigta waxaa kaloo annaga koonfur naga xiga waddada afgooye dhulka tilmaamahaas leh ee ku soo baxay damanyaale oo meel walba laga heli karo ayay nin cali warsame iyo niman qowlaysato ah oo eh, maaragtay eh, maaragtay la shaqaysta u dhadhigteen inay boobaan markii koowaadayna dacaweeyeen annaga sida caado ah waa garbaxanoo waxaan tagnay maxkamadda maxkamadda waxaan u sheegnay in dhulkaasi uu annaga aan leenahay dukumiintina aan u haysanno dukumiintiga aan u haysanana uu yahay dukumiinti sax ah oo damanyaalo ah maxkamaddii intaasi markaan u- aan sameynay kadib waxay samaysay oo ay annaga inay ay ay samayso maxaa la dhahayay een, een, ba- baaritaanay samaysay maxkamaddii markii maxkamaddii baaritaan samaysay waxaan rabnay in dukumiintigeenna iyo dukumiintigooda isa qaado ma dhici middaasi dukumiintiga ayaka ay lahaayeenaa goonni loo qaaday dukumiintigeennii waa laga tegey tii oo ay jirto dukumiintigeennii waxaan ma- ma- aan- waxaan codsanay in la qaado oo lasoo baaro iyadoo taas aysan dhicina waxay soo saareen xukun maxkamadda racbaanku markay tageen waxaa soo baxay kala saaridii gobolka banaadir oo ahaa dukumentigan kee wax leh waxaa wax yeeshay dadkan ka guuro laleeyahay oo dhulkoodii la dhacayo maxkamaddii racbaanku warqaddaas hoos ayay iska dhigtay nootaayo gaar loo leeyahay warkeeda ayay wax ku xukuntay la yaab labaad ayay noqotay dhanka kale milkiilayaasha gawaarida xamuulka ee ka shaqeeya dekadda muqdisho ayaa ka cabanaya shirkado ka shaqeeya dekedda gacan saarna la leh dowladda federaalka waxay sidoo kale cabasho ka muujiyeen isbaarooyin xaddaaf ah oo yaala gudaha muqdisho ee lacagta baadda ah looga qaado qaar ka mid a milkiilayaasha ayaa warbaahinta la hadlay oo arrimahan ka warramay waxaan ka cabanaynaa cabashadaydu waxay tahay een, gaadiidka ummadda soomaaliyeed dhib haysta ayaan ka cabanaynaa dhibkaas oo uu ugu badan yahay nimanka baniyaala oo dekedan maamula oo toban sano een, ku haystay maxmiyad oo dadkii baabi'iyey oo naftooda maahane aan naf kale u ogolayn ayaan ka cabanaynaa oo ay gacan siiso wasaaradda gaadiidka cirkiga dhulka ayaa meesha ku haysa iyo ganacsatada jambarka labadaas qolo iyo ayaga ayaa gaadiidka ummadda soomaaliyeed qarribay kala gooyey isagoo gaadiidku raas casar iyo raas gambooni inta ka dhex leh gaari walba markiisa uu qaato ayaa s- ee, labada kun toban iyo afartii een, xasan sheikh uu kabaniyaashan uu siiyey kabaniyaashii waa sii barareenoo waa sii fasaseenoo midba mid buu sii dhalay afar kabanuu siiye toddobaatan iyo sideed kabani hadda noqotay baabuurkooda iyo baabuur ay lacag ka qaataan xaaraana ma ahane wax kale madekada ma geli karo waxay kaloo sameeyaan baabuurka waxay ka qaadayaan boqol iyo afartan boqol iyo afartankaas markay ka qaadaanna toban doolar bay waxay ku qoraan boonada inta kale meelay aadda kaala weydee war xaggee geysaan markaan nira- la yidhaahna waxay yidhaahdaan waxbaan ku kala furdaaminaa ilaa waa aragnaa inaan annagu aanan xoolaha lahayne tuug walba markuuna soo dacliyo xaafiisyada dowladdaan ku wasaqaynaa xaafiis dowladeed oo ayan lacag geyn ama ayan ku wasaqaynin ma jiro waana caadiga ay- ay ay yihiin Ee, waxaan rabnaa marka dhibaatadaas ayaan ka cabanaynaa waa og tahay wasaaradda gaadiid qayb bayba ka tahay meel meel aydan xaafiis dowladeed oo aan lacagtaas lagu wasaqaynba maba jiraba Een, horta kuwa een, xaafiisku waxay ka qaadaan boqol iyo afartan iyo boqol soddon iyo shan isku xeer maahan oo nin walba waa gurina leeyahay wuxuu rabu ka qaadanayaa Ee, lacagta intaasi markii ay qaadaan oo baabuurku dekadii loo soo fasaxo e, isbaarooyin ilaa shiir kole iyo soomaali furuud inta ka dhexle dhowr isbaaraad taalla dhowrkaas isbaarood degmada inay tahay iyo inay gobolka tahay iyo inay booliska tahay ma dhaqaane niman untuutale oo labisan oo dowladda ah ayaa lacag ka wada qaada meel kastoo la tago waxaa laga soo bilaabaa shiir kole taleex ku keen waxaad ku keentaa meesha la yidhaahdo ilaa dekadda inta isbaaro taala lacag baa looga qaataa baabuurkii oo aad u dhibaataysan oo asagiyo ninkii waday ay isnaceen yay tageen waxaan cabasho ka nahay dad waxaan nahay gaadiidleeya oo dekada gaadiidka dekedda ka xamaasho aha waxaan cabasho ka nahay oo dhibaato nagu haaya kambaniyaasha dekedda ka shaqeeya kuwaasoo naga qaada lacag aad u fara badan oo annagu aanan xamili karin bixi karinna lacagtii aan ku shaqaynana baabuurtayna markaan shaqayno waxaa nooga soo herta afartan doolar soddon iyo shan doolar dhibaatadaasaan boqolkiiba boqolkiiba sagaashan toban iyo kow sano ayaan ku shaqeeyo haynaa waan baaba'nay lacagta ay naga qaadaan waxaa waaye wax boonada ku qoran amba boonad qasnad dowlad gala amba qasnad kaleeta gala ma ahan boonada waxaa noogu noogula qoraa labaatan doolar lacaga inta kaleeto iyo toban doolar lacaga midna inta kale tood waxaa loo isticmaalaa si dafasha oo ayaga oo shakhsiyan ah ayaa loo isticmaalaa dalkana waxba ay ugu qabtaan ma jirto waddo ay ku dhisaan ma jirto masaajid ay ku dhisaan ma jirto masaakiin ay ku tabarucaanna ma jirto lacagtaasoo si sharci daraa ku socota ku baxda lacagtaasu wasaaradda gaadiidka waa gaadhsiinay hadda koor dhowr jeer ayaan uga dacwoonay waa uga dacwoonay waxba cid nooga garaabtana maase arkin cidna soo gaarta maase arkin maadaama ay saas nala naqata annagana qalbigeena waxay nala naqatay wasaaradda maaliyadda inay iyadu walaxa mataqan un gar ay garabka og tahay qodkooda ay tahay ay nala naqatay walaahi kambaniyaashaas lacagtooda waxa waaye mid gooni ayaga u aha wax walba waxay rabaan ay u isticmaalaan qoftay rabaanna ku dilaan bowdkay rabaanna ku jabshaan ma la xalin dowladda go-aan waa ka soo saarta laakiin wax ilaahay warta oo la xaliyey oo lagu joogsaday ma jirto oo dhinaca dalladda gaadiidka loo soo wareega ma jirto dhinaca dalladda jambarkaa loo soo wareegay meeshana laba dalladood ayaa ka dhisan labada dalladood oo ku heshiiyey inay shacabka iyo gaadiidka ay dhacaan meesha gacmo badan oo aad iyo aad oo boqolkiiba boqolaha shacabka ah dowladda iyo ganacsatada iyo gaadiidada inta ka dhexeeda gacan weliba awood laho dowladda ka awood badanaa ku jirto meesha
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
qaybaha dhexe ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa maxaa ka jira in reer galbeedku ay ka qayb qaadan doonaan canshuuraha dowladda federaalka ay dhowaan soo rogtay nidaam ceenkee ah ayay u dejiyeen waxaan idiin soo gudbin doonnaa xog la xidhiirta qodobkan iyo falanqeeyo reer galbeed ah oo arrimaha dhaqaalaha ka faalooda oo daaha ka rogay xog muhiim ah cabdisamed cabdulaahi ayaa warbixinta noo soo jeedinaya xilli ay sare u kacday xiisadda la xidhiirta canshuurta aadka u badan ee dowladda federaalka ku soo rogtay dadka muqdisho ayaa waxaa soo baxaya caddeemo muujinaya in waddamada galbeedka qayb weyn ku leeyihiin qorshaha canshuurta muqdisho in laga hirgeliyo la doonayo koox khubaro ah oo la magac baxay canshuur qaadayaasha aan xuduudda lahayn texta collectors without borders ayaa soo gaaray dhowaan waddamo afrikaan ah oo soomaaliya ay ka mid tahay iyagoona doonayay inay hirgeliyaan qorshe lacaga looga qaadayo dadka soomaalida ah si lagu gudo deymaha badan ee deeqda loogu yeero oo galbeedku siiyaan dowladaha afrikaanta ah haba ugu weynaatee tan xamar fadhida khubaradan ayaa waddamada afrika waxay u tababari doonaan qaababka casriga ah ee canshuur qaadista si waddamadaasi ay canshuur fiican ugu soo xareeyaan iyagoona usii ballanqaadaya inay deen kale siin doonaan canshuurtaas ayaa wuxuu qorshuhu yahay in dib loogu celiyo waddamada galbeedka oo markii hore deyn badan geliya dowladda federaalka muqdisho nin internetka ku soo gala magaca roher steam ahna nin ameerikaan ah oo dhaqaalaha falanqeeya ayaa wuxuu soo bandhigay caddeemo muujinaya in kooxahan afrika muddooyinkii dambe soo gaaray ay dhanka canshuuraha xoogga saarayeen wuxuuna bidhaamiyey in lacagaha ay qaadayaan ay dib ugu celin doonaan galbeedka The West has a plan to squeeze even more money out of Africa, and they're calling it tax collectors without borders. And so, what they're doing is that they're training hundreds of reer galbeedku waxa uu leeyahay qorshe lacaga dheeraad ah looga soo saarayo Afrika. Qorshahan ayayna ugu magacdareen ururiyaasha canshuuraha aan xuduudda lahayn. marka waxa ay samaynayaan inay tababaraan boqolaal kun oo ka mida dadka lacagaha canshuurta ah ururiya kuwaasoo aan daacad u ahayn dowladaha afrika waxaana loogu talagalay shaqaalahan in dowladaha afrika ay awood u yeeshaan inay muwaadiniintooda ku soo rogaan lacaga canshuuraad ah and offer all of our advanced analytical tools that we use to tax people in the Western world.
tallaabadii ugu horreysay ee ay qaadeen waxa ay u soo ururiyeen hay-adda lacagta adduunka iyo bankiyada adduunka iyagoo lacaga deymo ah oo tiro badan siiyey dowladaha afrika taasi waxa ay keentay in ilihii dhaqaale ee badi dowladaha afrika wixii ka soo baxayay ay ku dhacaan gacanta i m f iyo world bank It's basically a one two punch. The first thing that they did through the IMF and the World Bank was they got African countries in a lot of debt.
dhanka kale waxaa jirteen canshuurta cusub oo dowladda federaalka ay ku soo rogtay dadka muqdisho la doonayay in lagu bixiyo duulaanka ciidamada shisheeye ay ku soo qaadeen soomaaliya william ruuto madaxweynaha waddanka kenya ayaa dhowaan wuxuu shaaca ka qaaday inay ku filan yihiin bixinta dhaqaalaha ku bixi doona ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga soomaaliya bilo kadib kenya ayaa ku dhawaaqday inay kordhinayso canshuuraha dibadbaxyo waaweyn ayaana ka dhashay dowladda federaalka ayaa sidoo kale iyadana ku dhawaaqday inay soo kordhisay canshuuro aan horey loo arag xitaa heer ay gaartay inay tiraahdo waxaan canshuuraynaa koobka shaaxa iyo galaaska biyaha cabitaanka ah sida uu sheegay xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka xilli uu khudbad ka jeedinaya munaasabad uu ku soo bandhigaya waxqabadka xukuumaddiisa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag jufada macalin dhiblaawe oo ka mid ah beesha wacisle ee degta wilaayada islaamiga ah ee galguduud ayaa xolo nool ku wareejisay wilaayada kuwaas oo lagu talagalay in lagu taageero jihaadka ka socda dalka munaasabadda jufada ay ku wareejinaysay shan iyo toban neef oo geel ah waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin iyo odayaal dhaqan waxay odayaashu sheegeen inay bari ka yihiin ciidamada ku abtirsada beesha ay ku soo duulay deegaanada ay degto beesha iyagoona baaq muhiim ah u jeediyey waa kuwan qaar ka mid a odayaasha بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد Een, maanta halkan waxaa ku kulmay beesha macalin bildaawe oo ay ay isu- ay isugu yimideen meel walba eh, tuulo walba meel walba ay isuga yimideen eh, kuna soo kulmeen eh, deegaanada deegaan macalin bildaawe deegaan ka mid ay isugu soo yimideen waxay halkan kusoo gaareen qodobo ay aad iyo aad usoo bandhigayaan qodobadaas waxaa ka mid ah inay diinta islaamka ku taageersan yihiin xoojihayaan naf iyo maalba ku bixinayaan Eh, waxaan halkan isugu soo keennay maal infaaq fii sabiilillaahi lagu taageerayo jihaadka lagu taageerayo ilaadinka iska lehe iclaa ilaai kalimatillaahi lagu taageerayo een, kuna taageerayno jihaadka fii sabiilillaahi waxaana ku wareejaynaa wilaayada galgaduud oo ilaadinka iska leh maamulka galgaduud waxaana insha allahu tacaala ka rabnaa inaan jihaadka ku taageerno infaaq fii sabiilillaahi waaye geelaan hadda maha aan soo rugujinnay ee aan dhiibayno waxaan rabnaa in jihaadka lagu galo lagu kor yeelo kelimada ilaahay eh, waxaan rabnaa inaan ka warbaxsho eh, gaalada joogta degmooyinka waceesla ka mida waxaan leenahay gaaladaas u sheegaynaa beri baan ka nahay beri baan ka nahay gaaladaas waxaan ula dagaalamaynaa sida gaalada waxaan ku dagaalamaynaa naf iyo maal waxaan ugu baaqaynaa nin- inay ka toobad keenaan finnada iyo wadaan qofkii ka toobad keena insha allahu tacaala gacanta mujaahidiinta gaari doonta waxaan rabnaa marka eh, geelaas tiradiisu ay tahay shan iyo toban geela waxaan rabnaa ilaadinka iskale wilaayada galgaduudka dagaalka lagu galo sheekh cabdullah abu khaalid naga guddoomo dagaalka lagu galo loo kaashado wiilasha u taagan inay kor yeelaan kelimada ilaahina iyo kaalmeystaan laguna dagaalamo kuwa kasoo horjeeda diinta ilaahay oo daminaya nuurka ilahay in lagu- lagula dagaalamo oo loo kaashado intaasaan insha allahu tacaala macalin dhaabiriga u kulannay waxaana rabnaa intii dagaal kelimada ilaahay la oogayo nafaan diyaar lana maalaan diyaar lana waxaan reebahayna ma jiraan in, in allaale inti, inti kasoo horjeestana haddaba raba wacaysla ha ahaado macalin dhaawo ha ahaado jinfa halkuuna hoose ha ahaado kelimad ilaahkii kasoo horjeena dagaal baan lana insha allahu tacaala taasaan isku soo, soo waafanay meeshan waxaa ka dhacay kulan wadatashi ah oo ay yeesheen beesha macalin dhiblaawe kulankaasna waxa uu ka dhacay deegaan ka mid a deegaanada macalin dhiblaawe uu dego waxaana laga soo saaray qodobo badan waxaana ka mid ah in kow shareecada islaamka la kor yeelo gaaladana beri aan ka noqono waxaa ka mid a hadda nimankaa dambe sagawaa iyo galcad iyo weyn la joogo annaga tolna nala maaha qaraaba nala maaha waxaan leenahay si degdega ha uga baxaano haddaysan uga bixinna insha allahu gacanteena gaari doonto waxaan leenahay marka dadkaas waa naga wacyi waa naga wargelin ha ka- ha ka fogaadaano dadka yar ay duufsadeen oo maantay ee, kutubka ilaa inta ka cararay gaalnimada u cararay waxaan leenahay ha kasoo oo beesha ku abtirsada ha kasoo laabtaano diinta haysoo haysoo dhiibaan diinta islaamka waxaan markaa wilaayada islaamka iyo ku taageeraynaa oo jihaad ku taageeraynaa geel shan iyo toban neef ah oo maanta halkan taagan waxaan u dhiibayna waxaa waaye xasan gurguurtiya wuxuu wada inay ku jabaan insha allahu tacala waana ku jabi doonaan Een, waxaan leeyahay een, anigoo ku hadlaya magaca beesha macalin dhiblaawe een, waxaan leeyahay geel shan iyo toban neef ah ayoo muddo dawac ah oo ilaahay idankiisa beeshu ayuu soo garatay aan ku wareejihaynaa walaayada gobolka galgaduud ayaan ku wareejihaynaa annagoo beesha macalin dhiblaawe ah ilaahay haw qaado alluhuu barakeeyo ilaahay idankiisa wilaayaduna suugahowga dhigto dadka qorraxda iyo dhadiga jooga oo kitaabka ilaahay u taagan bismillaahi raxmaani raxiim ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahadale oo kunkan isku kaaya keena unko dad islaamo ah waxaa meesha tan ku kulmay macalin dhiblaawe iyo walaayada islaamka oo ka tashahaya diinta ilaahay iyo oo ka tashahaya cadowga sida maaragta looga foojognaa lahay ayaamahan isugu timid Een, waxay ku wareejihayaan geel shan iyo toban ah ee walaayada ku wareejihayaan geelaas waxayna ku wareejihayaan waadiga gobolka galgaduud haddaan nahay haddii aan nimanka mahaan jooga oo geela wareejihaya inaan kutubka ilaahay haddii aan dadku asu waafaqo oo lagu raaco kutubka ilaahay oo cadowga laga digtoonaa dhaan leenahay walaayada islaamka kor allahu dhigo gaaladana allaha jabsho maanta halkan waxaa isugu yimiday beesha macalin dhiblaawe iyo walaayada islaamiga gobolka galguduud ayagoo ka hadlaaya say u koryeeli lahaayeen kitaabka ilaahay beesha macalin dhiblaawe waxay go-aansatay qodobada soo socda marka koowaad ku dhaqanka shareecada islaamka mi-a fil mi-a boqolkiiba boqol in la qaato Een, sidaasay isla garteen marka labaad waxay qaateen dadka walaalahoora ah oo u calan sida oo u gurbaan tumaya dadka aan waxba ugu fillayn ee kusoo duula diinta islaamka waxaan u jeedinaynaa baaq ah inay kasoo laabtaan arrintaas ilaahayna ay u noqdaan aayo horena ay gartaan sidaasaan u jeedihaynaa kuwa arrintaa wata ayagana waxaan u jeedihaynaa dalkaani maamulna waa leeyahay dhaqanna waa leeyahay diintooda ah dha- fasaadna uma baahna iyo fidne inay dalkooda ka daayaan fasaadka ee fidnada kana laabtaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أولا وحان مهد علينا الله سبحانه وتعالى iskugu kanyakeena makaankan qiimaha badan oo la iskugu yimiday tashiga diineed haaniyan waxaan u mahad celinaynaa mas-uuliyiinta iyo waxgaradka beesha macalin laawe ee ka mida beelweynta wacaysle ee muddadan hadda dhex maraysay beesha macalin laawe meel kastay degto dhex maraysay waday taxriilka ah caniljihaad oo jihaad ku caraadinaysay ugana digaysay cadowga soo duulayaasha ah ee fadhiya deegaanada wacaysle sidii masagawa iyo ceeldheer iyo wanayle uga digaysa beesha dadka wax magaradka inaysan ku kadsoomin waan u mahad celinaynaa waxaan u mahad celinaynaa oo kale dad mas-uuliyiinta xarakada oo hadda uu hogaaminayo waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud sheekh cabdulaahi abu khaalid ee maanta nala fadhiya ee waan u mahad celinaynaa asigana beeshu waxa waaye runtii muddadanba waan is ognahayoo waxay waday beeshii dhex maraysay maantana waxa weeye gebangabadii shirkii gabangabada ahaa ay ku kala tegayeen ay ku kala faatixaysanayeen beeshu runtii waxa weeye wax wax badan bay qabatay waxay qabatay inay dadkooda ay uga digaan nimanka cadowga ah ee halaaga wada ee ka dhashay beesha ee dalka inay fasahaadshaan raba dadkooda uga digayeen dadkana waxay ku caraadinayeen ilaa- ilaahay kitaabkiisa ay garab siiyaan waana laga qaatay maanta gabangabadii ay heeday waxaynugu wareejiyeennaa oo geela ah ay ku taageerayaan jihaadka fii sabiililaahiga ah ee kitaabka ilaahay lagu koryeelayana waan uga mahad celinaynaa ilahay siiyaan leenahay beddelkooda waa tusaale fiican shan iyo toban halaad oo geela ayay wareejiyeen waxaan leenahay ilaahay ha barakeeyo maalkooda iyo owlaaddooda iyo ilaahay ha barakeeyo ilaahayna hanaga dulqaado cadowga waxaan u sheegaynaa marka kulleyta ma noqonayso beeshu sidii hadda dadku ay og yihiinba waa hurmuudkii beesha wacaysle waxaan marka isleenahay intaan ma noqonayso waxa weeye wacaysloo dham waxaan leenahay marka ka soo qayb gala jihaadka iyo khayrka iyo wanaagga socda lagu koryeelayo ajir ilahay agtiisa looga rabo ha ku soo biiraanoon waxaan rajaynaynaa geelu inuu shan iyo toban keliya uusan noqon ka bada doono waan rajaynaynaa waxa weeye beeshu waxay sheegtay inay baaq u jeedisay dadka ka dhashay ee ku jira nimanka cadowga ah ee meelaha degan iyo dhallinyarada ay marin habaabiyeen ka soo tooba keena ha ku dhimaninaan leenahay adinkoo arrintaas ku jira ma doonayno runtii inaad ku dhimatiin waxyaabaha noocaas oo kaleetooda oo diin la-aanta ah dadkiinna deegaankiinna odayaashiinna yaa meeshaan jooga anigoo suldaankii ahaa jooga waxuu ahaa waan idin geynaynaa wilaayadiinna yaa joogtaa oo dhib male oo haddaad tagtaan gacmo furana laydinku soo dhaweynaa dad ho- hore ka yimidana oo isla hore idinka yimid oo idinka soo tagana waad ogtihiin gacmo furan baa lagu soo dhaweeyey marka adinkoo waxaan leenahay ku jira ridanimadaas iyo gaalnimadaas ha ku dhiman inaan leenahay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinaynaa beesha dadaalka ay muujiyeen khayrka ay ummadda u sheegayeen waxaan leenahay marka ha ka cajisin inaan leenahay xoolaha ay nagu wareejiyeenna waxaan ku wareejinaynaa waaliga wilaayada islaamiga galgaduud sheekh cabdulaahi abu khaalid oo hadda nala fadhiya sheekh cabdulaahi waxaa waaye inaad naga guddoonto marka xoolahaas oo shan iyo tobanka neef oo geela ah waxaana rajaynaynaa inaysan intaan aysan noqonin waa wacaysle waa is soo daba joogaa beeshii khayrka noo bilowdana insha allahu waan u ducaynaynaa ilaahay agtiisa ilaahay agtiisa bangigiisa u taallaa dadaalkeena marka inay heer macalinlaawe iyo ay khayrka ay wadaan aysan ka caajisin oo ay sii wadaan intaasi kadib waxaa kulanka ka hadlay sheekh cabdulaahi abu khaalid waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله سبحانه وتعالى يا أمهات علينا أولا وآخرا الله نعموين كفربضان نوغا نعميي إسلام نمضى إيو إيمانك أيقوين هين نسوى قارسيي وقتقان يو زمنكان ilaahay subxaana wa tacaalaa nagu fadilay in lagu karaameeyo kudhaganka shareecada islaamka iyo jihaad fii sabiilillaahi dadka muslimiinta ah ilaahay cizadaasi sharaftaasi siiyey dadka hadda nool oday hadduu yahay iyo dhallinyaro hadduu yahay iyo culmo hadduu yahay allahaas baa subxaana wa tacaala u mahadcelinaynaa bacdallaahi waxa u mahadcelinaynaa odayaashii culmmada iyo waxgaradka beesha reer maclan dhiblaawe oo ka tirsan beelweynta wacaysle oo runtii ee meesha naga casuumay gogashaan noo dhigay ayagoo maalmihii lasoo dhaafayna ee, ku jiray runtii wacyigelin iyo shaqooyin markaasi ummadooda ay uga adeegayaan ee, deegaankooda iyo wanaagiisa ay ku dadaalayaan ay wixii humaato ah gaalnimada ay weyn tahay ummadda ugu digayaan shaqo badan runtii soo qabtay waxaan leenahay jazaakum allahu khayr aljazaa ee, walaalayaal sidaad ogtihiin saaxada ama wakhtiga hadda la joogo waxyaalaha jiro waa lagu warqabaa zamankan hadda siraac ayaa socdo siraacaasoo u dhexeeyo xag iyo baadilka dadka ahlulxaqa ah ahluliimaanka ah iyo dadka ahlulbaadilka ah taasoo weligeedana soo jireen ahaan jirtay dad humaan iyo gaalnimo iyo dhibaato rabo iyo dad islaam iyo wanaag rabo inay iska horyimadeen dagaalka maanta socdan waa dagaalkaas ilaahay subxaana wa tacaala dadka aladiina aamanuu aha oo ilaahay rumaysan waa saf iyo dhinaca iska yihiin dadka oo gaaloway oo aladiina kafaruu iyo waxay la jireen kolle waa ogtihiin saf kaleed waaye waa gaca qof walba inuu gashado juhdi iyo wax ku darsado kaalinta markaas laga rabay soo buuxiyo laga rabo oo dadka muslimiinta ah oo haddii qabiil yahay iyo haddii fardi yahayba waqtiga hadda aan joogno waqti noocaas ah oo qof walbana runtii booskiisii iyo makaankiisu bannaan yahay ee ilaahina subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum dadka mu'miniinta ilaahay waa u dhawaaqay waa u yeeray rasuulkii muxamed ahaa sala allahu alayhi wasalam ilaahay soo diray asagana sidaas oo kale wuxuu ahaa kaana muballiqan can illaahi subxaanahu wa tacaala marka dadka ahlul iimaanka ah laa ilaaha illa allahu ehelkeeda ah istajiibu lilaahi wa lirasuul idaa dacaakum limaa yuxyiikum waxa idin anfacayo idin noolaynaayo haddii idinka yeeraan wax kale idinkama yeeraane ajiiba limaa yuxyiikumna culummada muslimiinta waxaa ka mid ah wax noolaynaya ummadda muslimiinta ah kor u qaadayo waa waxa kow ka ah jihaad fii sabiilillaahi inay jihaadaan cizada ay ka helaan sharafta ay ka helaan waxay ilaashadaan diintooda waxay ilaashadaan maalkooda waxay ilaashadaan naftooda waxay ilaashadaan cirdigooda daruuriyaadka oo shanta ah oo diimaha ilaahay soo dejiye dhammaantooda la ilaalin jiray oo ilaahay diino ka soo dejiyey waxay ka soo dejiyey waxa ilaalin karo waxawaaye muslimiinta inay shookadooda iyo awoodooda iyo ay isu geeyaan jihaad fii sabiililah in ay galaan waaye maantana waxaad ad u taagan tihiin arrintaasi ay u taagan tihiin waxa sameey maaragtay u istaagteen ama ka hadasheen waxa waaye jihaadkaas iyo diintaas ilaahay subxaana wa tacaala in la koryeelo oo diinta lagu dhaqmo taasaa u halgamaysiin muslimiinta marka runtii waajibkooda ayay guteen gaar ahaan beesha reer macalin dhiblaawe odayaashooda iyo culmadooda arrintaasi marka arrintu runtii aad iyo aad naga soo dhaweyneyno dee haddana ma bilaawino muddo badan iyo sannawaad ayaa hooshan socotay deegaanadiin ee qaar cdow ha joogaana laakiin deegaano aad leedihiinoo badanoo maaragtay waxaa jira oo shareecadii hadda ka oogan tahay barashadeeda ku dhaqankeeda ayaa jiro idinkaana u taagan jasaakum allahu khayran mujaahidiintana gaar ahaan garabsiiye waxaad kala ogtihiin codowga maanta xaaladda uu maraayo waa lagu warhayaa cadowgaasi gaalada waaweyn oo reer galbeedka iyo maaragtay gaalada adduunka ka jirto dabada ay ka riixayaan waxa waaye ilaahay waa jebiyey ilaahay waa dulleeyey gaar ahaan deegaamada dadka muslimiinta ay degaan reer waaceesle guud ahaan waxa sanadkan dhacay waa ogtihiin waxay naqdeen goobahaas gooba codowgaas markaa ilaahay uu ku baabiyo oo ku jebiyo oo ilaahay ka halaago ayay noqotay taasna marka fadliga ilaahay kadib waa sababta qabaa'ilka meeshan degan aad ka mid tihiin codowgii maanta waa sii jeestay ilaahay waa uu duleeyey waxaa loo baahan yahay marka dhammaystirkiisa oo hadda loo taagan yahay yaa ayu aladiina aamanu isbiruu wasaabiruu waraabiduu waa in maaragtay dhaqdhaqaagooda maanta naf badan ma laha mar walba xaqiyo baadilna ilaahay subxaanahu wa tacaalaa xaqa ayuu ilaahay guuleeyaa bal naqdifu bilxaqi cala albaadili fayadmaquhu faidaa huwa zaahiqun sideedaba sunnada ilaahay waxa waaye sidaas waaye ayaa u qoran nimankaas haziima u qoran jab ayaa u qoran inaan marka ilaahayn u mahadcelino u shukrino subxaanahu wa tacaala jihaadka maanta taagana jihaad oo fardu ceen ah qof kastoo muslim ah mukallaf ah laga rabo inta tabartiisi ah inuu ka qayb qaato qodobkaasi marka runtii waa qodob muhiim ah dadaalkii iyo juhdigii la waday in la laabolaabo ku dhaqanka shareeca islaamkana si kale lagama helaayo ilaa in nafyo maal la bixiyo oo juhdigaasi la wada moogi juhdigaas in la wada mooyee si kale kama taagnaan karaan waa sunnada ilaahay waxa waaye shar oo humaan wado waxa waaye in laga hortago shartaasi walowlaa dafcullaahi nnaasa bacdahum bibacdin la fasadat ilardu nimankaasi oo cadow gadaal ku wado haddii maanta ay tabar ay u hayaan meeshii ay tagaan dhibaato badan ay ka samayn lahaayeen waxaa hortaaganna kolley waa dareemaysaan bacdallaahi iyo ilaahay mannigiisii fadligiis kadib mujaahidiidka iyo qabaa'ilka oo deegaamadooda u diidan meesha ay soo galaan uga guuro uga baxo oo maaragtay oo la dagaalamo oo niyada kala dagaalamo xabaaro oo maaragtay sidaasay ku noqotay laakiin waxa waaye waa soo faafi lahaayeen meelo badan ay tagi lahaayeen dhibaatadooda gaars- gaarsiin lahaayeen runtii ka wilaaye ahaan ee, reer macalin dhiblaawe waxaan ka aqbalnay hadiyadii iyo sadaqadii ay ku taageereen jihaadka fii sabiilillaahi kitaabka ilaahay maaragtay ay ku darsadeen hadda kowna ma aha labana ma aha laakiin hadda maanta la joogo ee, shan iyo toban shan iyo tobanka neef oo geela ah ay si iskooda ah ay u bixiyeen insha allahu tacaala waa ka aqbalnay waana kala wareegnay waana ugu ducaynaynaa ilaahay inuu ku barkeeyo ehelkooda iyo maalkooda ilaahay diintooda u ilaaliyo ilaahay ba subxaanahu wa tacaala khaatamo wanaagsan ilaahay siiyo dadka odayaal waaye marka ilaahay baa u weydiinayna subxaanahu wa tacaala meeshii looga talagalay ama u niyeysteen jihaadkaas iyo kitaabka ilaahay in lagu bixiyo meeshaasna waa gaarsiin doonaa insha allahu tacaala Eh, akhiiran eh, waxaan dardaarmayaa eh, waxaad ogaataan inaad ku aadan tihiin thaqri ama aag ama maaragtay dhinacaad degan tihiin in muslimiinta uga aadan tihiin Eh, dadaalkii aad dadaalayseen inaad sii labalaabtaan waa in ansaar diinullaahi ilaahay diinkiisii in la garab istaago loo nusreeyo ilaahayna subxaana wa tacaala cid kasto kitaabka ilaahay iyo ilaahay diinkiisa garab taagan ilaahay kor u u qaada nabigu sala allahu alayh waali wasalam wuxuu leeyahay in allaha yarfacu bi hada alkitaabi aqwaaman wa yadacu bihi aakhariin diintan iyo kitaabkan ilaahay daduu kor ugu qaada ilaahay macnahooda iyo maaragtay mansiladooda iyo sharaftooda iyo qiimahooda ilaahay kor u u qaada adduunkan ilaahay ha maamulo cid kale kordaad u qaadi karta ma jirto kitaabka qofka u khidmeeyo ku dhaqanka shareecada ilaahay kor u qaada nabigu sala allahu alayhi wasalam s- tilmaamay marka arrintaasi insha allahu tacaalaa inaad eh, runtii sii daa'imtaan aada joogtaytaan eh, maaragtay in dardaarmayna sidaasoo kale nimanka dhallinyarada ah oo markaasi ee, umuuraha cirabtooda iyo waxyaalaha ay ka dambeynayso waxba ka ogeyn jahliga hayo oo maaragtay ama wax kale loo sheegay oo ciddan ka tirsan inaad ugu digtaan khadkaasi waddadaas ay ku socdaan Ee, runtii qof walbana maalintii nool yahay ayaa loo digaa wax loo sheegaa waxa waaye dantooda inay gartaan oo maaragtay ilaahayna subxaana wa tacaala usoo laabtaan deegaankooda iyo dadkooda iyo odayaashooda ay usoo laabtaan Eh, arrintaasina runtii in eh, arrimihii nuqabada iyo nabadoonnada shaqooyinkooda ah waay shaqadaasna sideeda inay u socoto Eh, aad xoojisaan qofkii war yeeli waayeenoo le xisaabtankiisi iyo odayaashii ay ku hadleen waaye waxa waaye in layska dhiciyo ayay noqonaysaa Eh, marka insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in guulaha iyo bishaaraadka maanta socdo ilaahay noo siyaadiyo cadowga wadanka ku jiran ilaahay nooga saaro ilaahay baa weydiisanayna subxaana wa tacaala wajazaakum allahu khayra aljaza wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
guud ahaanna intaas ayaan caawa ku soo gebagabaynayaa barnaamijka dhammaanteennaba sidaas iyo fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم